أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan iraxiim dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo idaacadda islaamiga al andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka ceel qooxle ee wilaayada hiiraan kadib markii allah fadligiis ay saaka gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta xaalad cabsi iyo jihawareer ah ayaa soo wajahday maleeshaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanada bariga wilaayada hiiraan kadib markii ay sii xoogaysteen howlgallada ay mujaahidiintu halkaasi ka wadaan in ka badan soddon ruux ayaa dhintay kadib rabab mahiigaan ah oo ka daaya dalka bakistan taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad cakiran xilli ay haysato dhaqaale la'aan baahsan maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaal degmada ceelbuur ee wilaayadaasi waxaa xog dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ka dhashay iskahorimaad ka dhacay degmada caabuud waaq ee wilaayada galgaduuda kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceel waaq ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi ardayda machadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda dhegaystayaal kuwaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warkeenna duhurnimo iminkana isagii oo dhammaystiran idaacadda islaamiga al andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka ceel qooxle ee wilaayada hiiraan kadib markii allah fadligiis ay saaka gacanta ku dhigeen ciidamada mujaahidiinta warkaas iyo war kaloo ku aadan xaalad cabsi iyo jihawareer ah oo soo wajahday maleeshaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanada dhacabariga wilaayada hiiraan waxaa inoo sii ambaqaadaya walaalkeen bashiir muxiidiin abu ayman waa berigii hore ee saaka ciidamada mujaahidiinta ayaa allaha fadligii la wareegay gacan ku-haynta deegaanka ceel qooxle ee bariga wilaayada hiiraan kadib dagaallo xoogan oo toddobaadkii lasoo dhaafi ka dhacayay duleedyada deegaankaasi maleeshiyaadka murtadiinta oo rucbi iyo argagax ka qaaday weeraradaas ayaa dhabar ka jeediyey iyaga oo saaka cagta ka furay deegaanka ceel qooxle oo ah deegaan istaraatiiji raayada tawxiidka ayaa ka babanaysa gudaha deegaanka iyadoona ay ciidamada mujaahidiintu ay halkaasi ka wadaan roondooyin ay ku sugayaan amniga idaacadda islaamiga andalus ayaa gudaha u gashay deegaanka calqooxle waxaana xaaladihii ugu dambeeyey aan ka wareysanay waryaheena yaasir maxamed oo ku sugan furimaha dagaalka ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan waad mahadsan tahay walaalka waxaan ku suganahay deegaanka ceelqooxle oo saaka ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee ku sugnaa deegaankani ayaa isaga cararay waxaan hadda dhex socdaa gudaha magaalada waxaa ii muuqanaya raayada tawxiidka oo ka taagan magaalada iyo ciidamada mujaahidiinta oo gaafureegaya duleedka iyo gudaha magaalada qabsashada saaka ciidamada mujaahidiintu ay qabsadeen deegaanka calqoxle waxaa sababay oo ka horeeyey dagaallo cadowga lagu dhiigbixiyey oo ka dhacay duleedka magaalada usbuucii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaallo culus ay dhowr jeer ka dhaceen duleedka magaalada deegaanka calqoxle waa deegaan istaraatiiji ah waxaa ku yaala isgoys muhiim ah oo isku xira deegaano iyo degmooyin muhiim ah sida deegaanada xaawogadiid baylhariiri mubaax iyo muqokori haddaan dib u xasuusano walaalka deegaankani waxaa laba sano kahor ka dhacay macarka faasila ah oo lagu dilay murtadiin fara badan oo uu ka mid ahaa mujrimkii weynaa ee lagu magacaabi jiray hagar gore maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku haday deegaanada farakutiriska ah ee dhacabariga wilaayada hiiraan waxaa soo wajahay cabsi iyo qoobgeli xoogan gaar ahaan maleeshiyaadka murtadiinta ah ee ku sugan degmada muqokori kuwaasi oo ka cabsi qaba in ay maraan masiirkii maleeshiyaadkii ka horeeyey ee ku sugnaa degmada aadan yabaal ay mareen maleeshiyaadkaasi oo qaar ka mid ahba ay hadda ku sugan yihiin oo ay xeryo ku leeyihiin degmada mukokori allah subxaanahu watacaala ayaana ka rajeynaynaa walaalka in uu noo sii wado futuuxaadkan ka socda bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan wixii soo kordhana dhegeystayaasheenna waa la sii socodsiin doonaa insha allah deegaankan oo ah mid istiraatiiji ayaa sannada ka hor waxa uu martigeliyey dagaalla aad u xoogan oo lagu dilay mujrimiin waaweyn waxaana hadda xaalad jahwareer iyo cabsi ku sugan murtadiinta weli ku dhumaanaysanaya deegaanada farkutiriska ee cadowgu uu kaga sugan yahay bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan mahadsanid abu ayman in ka badan soddon ruux ayaa dhintay kadib roobab mahiigaan ah oo ka da-ay dalka bakistan sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen cabdulqani maxamed roobab mahiigaana oo dhaliyey fatahaado xoogan oo ku dhuftay guud ahaan dalka bakistan ayaa sababay dhimashada soddon iyo laba qof tan iyo bilowga xilli roobaadka ee isbuucii lasoo dhaafay sidaa ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan waaxda maareynta musiibooyinka ah ee dowladda ridada bakistan fatahaadahan oo sabab u noqday in saqafyada guryaha ay dumaan labadii cisho ee u dambeeyey ayaa sababay dhimashada sagaal iyo toban qof kuwaasoo sideed ka mid ah ay caruur ahaayeen sida lagu xusay bayaan ay sabtidii shalay soo saartay hay-adda musiibooyinka ee gobolka khaybar bakhtankhu sidoo kale daadad iyo fatahaado xoogan oo ku dhuftay gobolka bari ee banjab ayaa sababay dhimashada saddex iyo toban qof kuwaas oo u badnaa caruur sida ay shaacisay hay-adda musiibooyinka ah ee gobolka banjab qulqulka biyaha xaddaafkaha ee ka dhashay roobabka ka da-ay gobolka khaybar bakhtankhu ayaa lagu soo waramayaa inay waxyeelo badan gaarsiiyeen ugu yaraan konton iyo lix guri kuwaasoo lix ka mid ah ay gebi ahaanba burbureen sida lagu sheegay bayaanka dalka bakistan waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah dalalka ugu nugul waxyeelada ka dhalata roobabka mahiigaanka ah ee xilliyada guuga ah ama dayrta iyo duufaanada maadaama dad badan oo reer bakistan ah ay ku nool yihiin deegaano iyo magaalooyin u badan dooxooyinka ah iyo dhulka buuraleyda ah mahadsanid cabdulqani taliska kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya ayaa wajahaya marxalad cakiran xilli ay haysato dhaqaale la-aan baahsan sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen faysal mahad duulaanka saliibiga ah ee shaatiga cusub loo soo xidhay ee isbahaysiga e u som ayaa lagu soo waramayaa in haatan uu wajahayo marxalad cakiran oo sababi karta ayaa la yidhi in gebi ahaanba uu burburo sida uu daabacay wargeyska the east african oo ka mida warbaahinta ugu saamaynta badan bariga afrika gaar ahaanna dalalka kenya yuganda tanzaniya iyo ruwanda sida uu sheegay wargeyska maalmaha yar ee ka harsan bishan luuliyo ayaa la filayaa inay noqdaan kuwa muhiim ah oo go'aamiya mustaqbalka ciidamada calooshood u shaqaystayaasha ah ee e u som iyadoo wejiga labaad ee howlgalkooduna la qorshaynayo inuu bilowdo arrintan ayaana imaanaysa xilli isbahaysigu wajahayo hubanti la'aan baasan oo dhinacyada dhaqaalaha iyo siyaasadda ah wargeysku wuxuu sheegay in kowda luuliyo howlgalka e u s som uu si buuxda u gudagalayo fulinta waajibaadkiisa inkastoo weli aan la ogeyn ayuu yidhi halka laga heli doono malaayiinta dollar ee looga baahan yahay howlgalka iyo bixinta gunnooyinka ciidamada dalalkii maalgelin jiray calooshod u shaqaystayaasha kufaarta midowda afrika sida maraykanka midowda yurub iyo ingiriiska ayay warbixintu xustay inay joojiyeen dhaqaalihii ay bixin jireen halka geesta kalena ilaa haatan aan lahayn ayay tidhi warbixintu maalgashadayaal cusub oo howshan u kaca islamarkaana buuxiyo kaalintan bannaan warbixintu waxay carabowday in muddadii lixdii bilood ahayd ee midowda afrika loo siiyey inuu ku helo maalgelinta howlgalkan ayay ku eg tahay isniinta soo socota balse mas-uuliyiin ka tirsan midowda afrika waxay sheegeen ayuu yidhi wargeysku in tuugsiga uu socdo oo weli aanay ka rajo dhigin wargeyska the east african wuxuu ogaaday in hoggaanka e u s som ay weli quudaraynayaan dalalkii ay uga barteen lacagaha faraha badan oo haddii aanay la soo gaarin ayuu yidhi kaalmadii ay bixin jireen in howlgalkani noqon doono mid ku burbura lix bilood gudahood fursadaha maalgelinta ee kufaarta afrikaanta ayaa si weyn hoos ugu dhacay dhammaadkii bishii hore kadib markii waxaa loogu yeero golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu hakiyey qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban wadahadalladii la xidhiiray maalgelinta howlgalka e u s som ayaa fashilmay iyadoo dowladda maraykankana ku goodisay inay adeegsanayso codka diidmada qayaxan ee fito haddii qaraarkaasi lagu dabaqo gudaha soomaaliya miisaaniyadda howlgalka e u s som ayuu wargeysku xusay inay tahay siddeed boqol soddon iyo labo dhibic shan milyan bilyan oo dollar muddo shan sano ah una dhiganta sanadkiiba boqol lixdan iyo lix dhibic shan milyan oo dollar taasoo qaraarkan laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban uu dhigayey in boqolkiiba toddobaatan iyo shan uu bixiyo urur gaaleedka la baxay qaramada midoobay wargeysku waxaa kale uu ka shanqariyey in midowda afrika uu ku hongoobay xiriiro uu la sameeyey waddamada daneeya soomaaliya sida qatar imaaraadka iyo sacuudiga oo xeebta soomaaliya u arka ayuu yidhi inay qayb ka tahay istaraatiijiyadooda amni kuwaasoo iyaguna dhammaantood muujiyey in haba yaraatee aanay rabin inay taageeraan howlgalkan in uu dhicisoobo qarka u saaran sidoo kale dalka turkiga ayay warbixintu ka dhawaajisay in isagoo dana istaraatiijiyadeed iyo mid dhaqaaleba ku leh soomaaliya gacantana ku haya dekedda weyne muqdisho garoonka diyaaradaha xeebaha iyo weliba sahminta shidaalkeeda uu isna ka gaabsaday taageero dhaqaale oo la weydiistay oo ay u soo bandhigeen ururgaaleedka midowda afrika sida daboolka looga qaaday warbixintan lagu daabacay wargeeska the east african iyadoo ay soo dhowaatay ayay tiri warbixintu bishii luulyo ayaa haddana kulamadii ugu dambeeyey ee dhex maray kusimaha hogaamiyaha e u s som gaalka lagu magacaabo adebayo krim iyo safiirada u k iyo turkiga ee muqdisho aysan waxba ka bedelin xaaladda dhaqaale ee ragaadisay howlgalka e u s som wargeysku wuxuu sidoo kale sheegay in uu fashilmay shir midowda afrika uu ku rajo weynaa oo la rabay in lagu qabto caasimadda dalka qatar ee dooxa kaasoo qorshihiisu ahaa dhammaadka bishii abriil balse uu dib uga dhacay bishii mey kadibna uu mar labaad haddana suuroobi waayey iyadoo dib loogu riixay bishan gebagabada sii maraysa ee juun oo la filayey inay noqoto fursaddii ugu dambaysay ee lagu xalin lahaa dhaqaale yaraanta e u s som kaasoo isna laga rajo dhigay ayay tiri warbixintu kadib markii uu guul daraystay tiraba saddex jeer the east african oo sii lafaguraya sababta uu u fashilmay shirkan u dambeeyey ayaa sheegay in qatar ay xulafo la tahay maraykanka sidaa darteedna ay uga cagajiidayso martigelinta shirkan maadaama ay cadaadis kala kulmayso in ay qaado mas-uuliyadda maalgelinta howlgalka kadib markii reer galbeedku ay dib uga gurteen warbixintu waxay xaqiijisay in muddo ku siman lix bilood aanay wax mushaara qaadan ciidamada calooshood u shaqaystayaasha afrikaanta ah islamarkaana howlgalkaasi lagu yeeshay deyn gaaraysa siddeetan iyo saddex dhibic shan iyo labaatan milyan oo dollar sida ay wargeysku u xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan urur gaaleedka midowda afrika falanqeeyaal amni oo wargeysku soo xigtay ayaa sheegay in ka saarista miiska wadahadallada ee qaraarka laba kun toddoba boqol iyo sagaal iyo toban iyo dadaaladii fashilmay ee la doonayey in lagu qanciyo dalalka saliidda hodanka ku ah ee khaliijka ay sababeen in howlgalka saliibiga ah ee isbahaysiga e u esom uu sii quuso mugdi hor leh iyo hubinti la'aan baahsan warbixintan oo wargeys ku baahiyey jimcihii shalay ayaa muujinaysa in gebi ahaanba uu dhicisoobay howlgalka ciidamada kufaarta afrikaanta sidoo kalena uu hoosudhac weyn ku yimid macnawiyaadka maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya xilli jeyshka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dardar xooggan geliyeen howlgalladooda jihaadiga ah islamarkaana ay raayada towxiidka ka taageen dhul aad u ballaaran oo dhaca wilaayaadka galgaduud hiiraan shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose mahadsanid faysal maxkamadda wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa fulisay xad ka mid a xuduudda allaah kaasi oo ka dhacay fagaare ku yaal degmada ceelbuur ee wilaayadaasi sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen marwaan maxamed
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
waa fagaaro weyn oo ku yaala magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda kaasoo maxkamadda kudhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadaasi ka fulisay xad ka mid ah xuduudda allaaha oo ay u soo daawasho tageen muslimiin fara badan oo ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadaha magaaladaasi xadka oo ahaa xaduridda oo dir toogasho ah waxaa lagu fulayey ilaa shan jawaasiis ah oo muddo sannadaha u kala shaqaynayay sirdoonka saliibiyadda maraykanka iyo midka riddada ah fagaaraha uu xadka ka dhacaya ayaa laga akhriyey magacyada jawaasiista shanta aha iyo sirdoonnada ay u basaasayeen intii ay ku howlanaayeen shaqadaas si jaasuusnimo waxaa maxkamadda islaamiga la hor keenay shan eedaysane ayagoona lagu soo eedeeyey sidaan soo socoto eedaysanaha koowaad waa yuusuf xuseen maxamed abwaanka da-diisunu tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus la shaqaynaya jawaastiisa la magacbaxday hirshabeelle gaar ahaan kuwa ku sugan hiiraan eedaysanaha labaad waa cabdiwahaab maxamed axmed da-diisunu tahay labaatan iyo shan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta puntland iyo hirshabeelle intaba saddex eedeysanaha saddexaad waa gaabow cali faarax da-diisunu tahay labaatan iyo sideed jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan murtadiinta lagu magacaabo macwisley eedeysanaha afaraad waa mukhtaar axmed caliyow garas waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta eedeysanaha shanaad waa axmed xasan sheekh xuseen madaanoy toorey da-diisuna tahay afartan iyo laba jir waxaa lagu soo oodeeyey inuu yahay jaasuus u shaqaynayay maraykanka iyo murtadiinta intaas kadib qaadiga ayaa goobta uga dhawaaqay xukunka lagu fuliyey jawaasiistan u basaasaya cadowga allaha xukun kow in falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha uu yahay mid gaalnimo ah laguna fuliyo dil xadduridda ah laba xukunkan wuxuu ku sugnaaday qiraal saddex nusuusta loo cuskuday xukunkan waxaa ka mid ah suuratulmaa-ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacd waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma adaalimiin wa qowluhu sala allahu calayhi wasalam laa yaxilu damu mri'in muslim yashhadu an laa ilaaha ila allah wa annii rasuulullah ilaa biixdaa halaad annafsu binnafs والطيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حلت دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك maxkamadaha islaamiga ee wilaayaadka soomaaliya ayaa horey u fuliyey xukunno kala duwan oo riddo aha kuwaas oo lagu fuliyey shabakado jawaasiis ah oo basaas u ahaa sirdoonnada siliibiyiinta maraykanka ingiriiska kenya etoobiya iyo sidoo kale kooxda riddada soomaaliya mahadsanid marwan waxaa xog dheeraada laga helayaa khasaaraha ka dhashay iska horimaad ka dhacay degmada caabuud waaq ee gobolka galgaduud sida warbixinta warkan uu ku sii ambaqaadayo walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba dagaal xooggan oo u dhexeeyey maleeshiyaad ka tirsan maamul goboleedka ashaalal dirarka galmudug iyo kuwa deegaanka ayaa shalay ka dhacay degmada caabudwaaq ee gobolka galguduud xiisadda dagaalka uu ka dhashay oo soo taagnayd labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa qarxay barqanimadii shalay kadib markii maleeshiyaad dadka deegaanka ah ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka booliiska ridada ee degmada caabudwaaq labada dhinac ee shacabka iyo maleeshiyaadka booliiska ridada galmudug ee degmada caabudwaaq ayaa dagaalku isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana halkaa ka dhashay khasaar isugu jira dhimashii dhaawac inta la xaqiijiyey iska horimaadka dhex maray murtadiinta iyo dadka rayidka hubaysan ayaa galaaftay nolosha saddex xubnood oo ka koobnaa dhinacyadii ay diriirtu dhex martay iyo dad kale oo shacab ah waxaa jira sidoo kale waxaa jira sidoo kale in iska horimaadkaasi ay ku dhaawacmeen ilaa siddeed xubnood oo kale ilwereedo deegaanka ah ayaa soo sheegay in dagaalka uu salka ku hayo muran la xiriira dhismaha saldhigga booliiska degmada caabudwaaq dadka deegaanka ee weerarka qaaday ayaa ka biyadiidanaa labadii bilood ee lasoo dhaafay in albaabka saldhiggaasi laga sameeyo meel ay ku yaaleen xarumo ganacsi sarkaal ka tirsan booliiska ridada galmudug ayaa qiray in weerar culus la kulmeen maleeshiyaadkooda ku sugan saldhigga degmada caabudwaaq waxa uu muujiyey in weerarka uu ahaa mid culus oo kaga yimid dadka deegaanka sideedlabaatanka bishii lixaad labada kun shan iyo labaatanka waxaan ka warbixinaynaa dagaal iyo xabad saarkeeta ka dhacday saldhigga booliska annagu waa taliska qaybta booliska galmudug iyo matalaynan booliska soomaaliyeed waxaa saarkeeta xabado ku soo bilaabatay abaara saddex saac oo subaxnimo markay ahayd saldhigga biliiska degmada caabud waaq ciidanka biliisku difaacooda kama aysan bixin ilaa saaka ilaa hadeertaan oo la jooga xabad waa ku socotaa difaacooda inay ku jiraan ciidanka biliiska marka saldhigga biliiska saarkeeda waxaa soo weeraray niman maleeshiyaad ah ilaa saakit ilaa haddana ciidanku isdifaacid bay ku jiraan saldhiggoodayna joogaan ciidanka booliska galmudug oo dhanna waa joogaa waxayna samayn doonaan saldhigooda ciidanku inay sii difaacdaan waxa xabadda hadda ay ka dhacaysa magaalada cawdaq laga sheegayna waxay ka dhacaysaa waa saldhigga iyo hareerihiisa hal qof oo askari ah oo biliis ah oo saldhigga bannaankiisa joogaa ma jiro dhammaan askartu gudahooda ku jidhaa waxa la wixii macnihi hub la haystay iyo wixii la heli karayna waa lagu soo riday wixii dhacay oo sheeg dhib ahaa meesha waxaa sheeg sheeg sabab u ahaa dagaalkaas weerarka ay soo qaadeen nimanka dhallinyarada ahu caabuduwaaq waxay ka mid tahay degmooyinka gobolka galgaduud ee uu ka arrimiyo maamul goboleedka ashaalar dirarka ee galmudug waxaa horey dhowr jeer sidan oo kale uga dhacay iska horimaadyo dadka deegaanka iyo maleeshaadka maamulkaasi ka dhexeeya mahadsanid abuusheyba kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee gado iyo waxgaradka degmada ceel waaq ayaa kusoo gebagaboobay deegaan hoostaga degmadaasi walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya waxa uu ahaa kulan ballaaran oo si heer saraa loo soo agaasimiyey islamarkaana u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gado odayaashii waxgaradka degmada ceel waaq iyadoonay barbar socotay kulankaasi dowra qaadatay laba maalin loogana areysanayo jihaadka ka socda bariga afrika waxauna kulanka ka dhacay deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaq ee wilaayada islaamiga hegado intuu kulankan socday waxaa ka soo baxay bayaan ka kooban qodobo dhowra kaasoo ay ku midaysan yihiin odayaasha waxgaradka degmadaas bayaan ka soo baxay odayaasha iyo waxgaradka degmada ceel waaq waxaa laga arrinsaday ka hortagga cadowga allaah oo duulaan ku jooga dalkeenna in laga shaqeeyo islaaxinta bulshada iyo ka shaqaynta danaha wanaagsan intaasi kadib waxaa madasha kulanka ka hadlay odayaashii waxgaradka degmada ceel waaq iyagoona halkaasi ka jeediyey kelimaad kala duwan annagoo masaalixdannada iyo diintannada ka tashanayno allahaas ayaa mahad iskale insha allahu tacaala marka waxaa nagala rabaa dacwada islaamka inaan ballaarinno qof walba xil baa ka saaran xarako keliya xilka ma saarno qof walba oo muslima oo mu'min ah wax walbana waxaan ku faraxsan oon jecelnahay shareecada islaamka wax walba lagu dabaqo kitaabka ilaahi subxana wataala noo soo xukun tagno gaalada waxaa weeye waddankan gado waa la ogyahay awowayaashannada taariikh ku leh waxaa weeye taariikhda awowayaashannadii baa waddanka gaalada ka xoreeyey annaguna inaynu gumaysato yeeli mayno insha allahu tabaaraka watacaala waan u dhimanaynaa annagana waan u dhiman doonnaa waan u dhaawacmaynaa insha allahu biidni illahi alkariim kitaabka ilaahay waa garab taagannahay waana u dagaalamaynaa insha allahu biidni illahi alkariim waxaan soo qaadnay oo shirkan aan kaga hadalnay asbaabtan gaalada ee wadato ay leeyihiin doorashaa la samaynayaa oo dadka iyaga lagu luminayo ay ku kadsoomayaan inaan baaqalkan uga dirna bulshada soomaaliyeed arrintaas inaysan ku kadsoomin dulligaas inaysan ka qayb qaadanin ilaahay qanaacuna siiyey dad islaam baa nahay waxyaabaha noo muuqda waxaa ka mid ah annaga haddaan nahay dad islaama in maanta heerka aan marayno wilaayadanadii annaga ay tahay waxna farxad gelinaya macnaha amniga aan haysanno isku filnaashaha noo muuqda alxamdulilah qanaacaan joognaa alxamdulilah baan leenahay ugu dambayntii waxaa gabagabada kulanka ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaran kala duwan dhammaan qodobadii meeshaan looga hadlay waxay ahayn qodobana qayrogeliyey nana tusay in ay idinku jirto dadnimo oo runtii qalbiga lagu diirsado laguna farxo waxaa ka mid ahaa inaad tidhaahdeen kitaabka ilaahi subxaana watacaala oo dufaacaynaa dufaacaas maanta ma aha dufaac bilaabana horee dufaac jirteen laakiin hadda waxaa muuqato oo na farax gelinayo da' yar iyo da'weyn dhammaan in aad tihiin dad soo jeedo waa farxad odayaasha waa inay diyaargaroobaan xaggee loo diyaargaroobi waxaanu baranaynaa ramiga iyo cadowga sida loo toogto aan baranaynaa macnaha waxaan baranaynaa cadowga saas iga dhicinno waxaanu diyaargaroobaynaa isticdaad waxaa galaya odayga toddobaatan jirka ah waxaa galaya wiilka labaatan jirka galayo dhammaan qadiyaddaas marka waxaa la rabaa in laga run sheego ilaahina lagu raalli garayo kulankan oo ka dhacay deegaanka buusaar oo ah deegaan hoostaga degmada ceel waaq ayaa waxa uu ku soo aadaya iyadoo dhowaan sidoonoo kale kulan u dhexeeyey mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegado iyo waxgaradka degmada buurdhuba uu ka dhacay deegaanka qoondhooda oo ah deegaan hoostaga degmadaas
mahadsanid cazam ugu dambayntiina ardayda machadka qurduba ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed kadib munaasabad ka dhacday deegaanka garbaweyn ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda sida warbixinta warkan uu ku eegayo walaalkeen cabdiraxiim sheekh cali لقرطبة الأبهى نسيم سرى منها روى أجمل البشرى يا التاريخ دون
ardayda macadka qurduba faraciisa deegaanka garbuweyn waxay soo bandhigeen bandhig ka turjumaya cilmiga ay ka barteen macadka qurduba ee deegaankaas macadka qurduba waxaa looga bartay soo saaridda arday ka dhisan dhanac weliba sida cilmiga sharciga ah iyo kan maadiga ardayda ka aflaxda macaahida kala duwan ee ku yaala wilaayaadka islaamiga ee macadka qurduba waa kuwo aqoontooda aad u saraysa haddii ay tahay cilmiga qaybihiisa kala gedisan xilli ay ku guda jireen ardayda macadka bandhig cilmiyadeed ka socda gudaha macadka qurduba ee deegaanka garboweyn waxay soo bandhigeen bandhig cajiib ah iminkana aan idiin soo gudbiyo bandhigga ardada macadka qurduba magaalada garboweyn waxaad carabi ku tiraahdaa sokortu waa macaan السكر حلو waxaad carabi ku tiraahdaa diiqu waa quruxsan yahay الديك جميل waxaad carabi ku tiraahdaa ganacsaduhu waa nin qani ah التاجر غني waxaad carabi ku tiraahdaa dukaanku waa furan yahay الدكان مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa qalinku waa jaban yahay waxaad carabi ku tiraahdaa albaabku waa furan yahay الباب مفتوح waxaad carabi ku tiraahdaa macallinka waa taagan yahay المدرس واقف waxaad carabi ku tiraahdaa qalimkaanu waa duug ama waa dhallin على قلم قديم waxaad carabi ku tiraahdaa kursigu waa jaban yahay الكرسي مكسور istiraashadu waa wasaq المنديل وسخ canugu waa fadhiyaa الولد الولد جالس waxgaradka deegaanka ayaa inooga warbixiyey waxbarashada deegaanka sida ay ahayd iyo hadda waxbarashada ka socota deegaankaasi deegaanka garboweyn alxamdulilah ilaahayaa ku mahadsan Een, waxaan isdultaa ku samayhaynaa magaaladan garboweyn sida ay ahayd iyo wakhtigan xaadirka maanta sida ay tahay Een, meel dhimata ayay ahayd runtii hadda ka hor Een, waxaa ka muuqda maanta ififaalo aad iyo aad u wanaagsan oo maaragtay waxbarasho oo maaragtay aad iyo aad u wanaag badanaa ka socota haddii loo eego wakhtigii waxbarashadu furneyd faraca qurduba hadday tahay wakhtiga ay furaayeen iyo sida wax looga barta Een, wax kala dheer waaye waxaana ziyaada ah sida wax looga barto Een, waan u mahad celihaynaa ilaahay miisaankooda qiyaamaha u saaro waan u mahad celihaynaa macallimiintii aad iyo aad u dadaashay oo intaas u jilbaxireed oo maaragtay waxbarashadan quruxda badan soo saartay waxaan leenahay marka deegaanka garboweyn nuurkaas ilaahay maaragtay uu noo furay oo nalakugu dadaalay insha allahu tacaala annaguna inaan maaragtay garbaha qabsanno oon maaragtay wax la qabsanno walaalaha juhdigaas bixinaya deegaanka waxaa laga dareemayaa horumar dhanka waxbarashada ah wuxuuna hoos tagaa degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ee galguduud
نلتقي والحب والإخلاص زاد قلوبنا نمضي لا نور اليقين ونرتقي قمم الفلاح وتاجنا أخلاق
guud ahaana dhegaystayaal warkii duhurnimo ee aad ka dhegaysanayseen al andalus maanta waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu